Guddoomiyaha degmada Barawe Cumar Cabdulaahi Maxamed ayaa kormeeray buundooyinka degmada Barawe iyada oo ay weheliyaan ku-xigeenadiisa iyo xubno ka mid ah golaha deegaanka degmada Barawe. Kormeerka intii uu socday ayaa guddoomiyaha waxa uu indho-indheyn ku sameeyay dhismooyinka ka socda buundooyinka, waxa uuna kormeerka kadib ka warbixiyay kormeerkiisa isagoona ugu baaqay shacabka inay ka fogaadaan goobaha biyo-mareennada maadaama lagu guda jiro xilli roobaad.
barnaamijkan een, oo hadda aan soo marnay oo ah toggan magaalada ka soo dego ee, dalcadda ka soo dego oo magaalada soo dhex mara oo badda gala toggaas sidaan sidaan sidaan soo wada aragnayba toggaas wuu duugmay ee, wuu duugan yahay waxaa ka baxay geedo waxaa ka baxay qashanaa lagu shubay ciiddii baa dib ugu laabatay qaar baa hataa aari ku dul ootay marka toggaas wuxuu u baahan yahay meelo in la qodo la hagaajiyo ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay buundooyin oo ilaa dhowr buundo ah Een, marka toggaasi wuxuu baabi'inayaa oo uu khatar ku yahay magaalada inteeda badan Een, haddii aan wax laga qaban magaalada inteeda badan waxaa laga yaabaa ee, dadka inay soo ay soo arki jireen Een, haddana xilli roobaadkii ayaa lagu jiraa horta ugu horreyn waxaan rabaa inaan digniin u diro dadka degan agagaarka togga een, inay la socdaan xilliga ro- xilli roobaadka lagu jiro oo togoo biyuhu soo soo deynaya soo bitaacaya Een, saa daraaddeed waxaan dignin ugu dirayaa inay la socdaan oo ay ka fogaadaan ayna ka warqabaan oon maarata usan dhibaataynin Een, tan labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo dadka qurbo joogta ah ee magaaladan ka soo jeeda caasimadda koonfur galbeed barawe ee qurbaha ku nool meel walba ay joogaan waxaan rabaa inaan idhaahdo ordegaankiina kaalay maarata insha allahu tacaala ee, dadkan ka caawiya ugu horreyn waxba waxbaa ka daran Ee, magaalada waxyaabo badan oo daran oo isdul saaranaa jira Ee, waxaan rabnaa laakiin hadda in in arrinkaas inaad wax ka qabataan kaalin aad ka geysataan waxaan kaloo rabaa haddii ilaah yidhaahdo een, waxaan rabaa ee, dadkaas qurbaha jooga waa u digaya insha allah taala meel walba ay joogaan Waa- waxaan ka codsanaynaa inay meesha insha allah taala ilaah idinkiis waa waan ay wax ka qabtaan waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan haddii la yidhahdo maadaama deegaankoodu yahay oo burburna baa- baahsanna oo ka jiro waxaan kaloo rabaa inaan idhaahdo oo baaq u diro hay-adaha caalamiga hay-adaha deeqbixiyaasha een, inaan idhaahdo een, kaaliya kala shaqeeya Ee, buundooyinaa loo baahan yahay waxyaabo badanaa loo baahan yahay toggaasi waxyaabaha magaalada qariba ayuu ka mid yahay oo magaalada bili- bilicdeeda dilaya saa daraaddeed ee, kaaliya ka saacida Een, insha allahu tacaala reer baraawe barnaamijka kaaliya ka saacida Een, insha allahu tacaala waxaa kaloo rabaa inaan idhaahdo ee, reer baraawe een, idinkuna u kaca iskaa wax u qabso u kaca oo barnaamijyada noocan oo kale ah sida geedkan ee, cali- geed yuhuudka ee, kaalin wax ka qabta oo dhibaatada ku haya dhibaatada ba'an ku haya magaaladan ee, waxyaabaha hadda tog duugina qayb ka ah insha allah dadka baraawan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idhaahdo saas wax u qabsada isku tashada nina nin wax uma qabto ee, wax isii wax isii walaal waa la yidhahdaa laakiin walaal wax kuu dhammaystiraya ma jiro Ee, kaalay dhulkiina insha allahu tacaala ka shaqaysta haddii ilaa yidhaahdo